laba qof ayaa u dhintay qaniinyo cabeeso halka laba iyo toban kalena ay u jiifaan labadii toddobaad ee ugu dambeeyey tuulada xagal oo shan iyo sagaashan kilomitir bari kaga beegan degmada berbera iyadoo aysan jirin wax dawo ah oo lagula tacaalo dadka la kulmaya qaniinyada ee la keenayo deegaankan labada qof ee u dhintay qaniinyada waxaa ka mid ah gabadh yar oo laba jir ah oo u dhimatay qaniinyada afariyo tobankii bishan jaamac cali nuur waa aabbaha dhalay gabadha yar waxa uu sheegay in ay guriga ugu soo gashay xilli ay hurdeen iyada iyo hooyadeed aqal soomaali ayna markii hore hal mar qaydhisay gabadha yari kadibna ay aamustay uuna toosh ula soo baxay markaana uu abeesadii arkay oo cududa gacanta inanta ka qaninsan hase yeeshee markii dambe waa uu dilay haddaan kaaga warmaala sida dhibaatadan lagu hayso habeenkay cantay habeenkii ku laba ahayd bay naftu ka baxday waxaa lagu dadawooyay oo dadka canta berigaaan ku dadawoyn jirin oo la isticmaali jirin baligi iyo canaageelo labadiiba waxbaa ka tari waaya dadka ay cuntaana sanadkiiba dee tiradiisa lama soo koori karo marka xilliga kuleelahana way kasii badataado sidaku ay kaga xuntaado wiigii walbaa markay u yartahay toddoba qof bay xuntaa wiigiiba dawaa laguma hayo oo degmada xageed baan ka tirsan ku baranaho waxaa dawaa loo yaallo ma jiraan iminka marka baashaas dhibaato weyn bay nagu haysaa dhibaato weyn bay nagu haysaa marka dadka la qaadana sintaa gaadho oo ajaalida lama qaad qaado halkaas ay ku cunteen unbaa ayuunbaa lagu hayaa baabuurna dee marka la daldabo ilaa burco ilaa berbero aan midoon loo dhaweyn nimanka waay cuntay habeen bay cuntay ayay cuntay ilaa ilaa toddobadii habeennimo markaa toddobadii dambe ee habeennimo ka baxday inanta naftu ka baxday maasha sidaasay dhibaato ay noogu haysaa dhibaato badan bay nagu haysaa degaankani isbitaal male waxaase ku taalla xarun lagu xanaaneeyo hooyada iyo dhallaanka oo fulisa adeegyada tallaalka iyo bukaanka iyada oo dadka qaniinyadu soo gaartay saddex ka mid ah loo qaaday magaalada berbera toddobaadkan jidka loo maro berbera na uu yahay mid buuro iyo bacaad ah oo dhib badan ku haya gaadiidka gaadhiguna waxaa uu socdaa siddeed saacadood wax ka badan dadka dhaqaalaha leh ayaana halkaasi taga saleebaan maxamed dubbed waa madaxa xarunta caafimaadka waxaanu ii sheegay in m c h-ka ay hadda yaalaan toddoba qof oo ay abeeso soo qarintay wuxuu ii sheegay in dadka u yimaada ay yihiin kuwa tuulada degan laakiin dadka miyiga ay ku cunto aysan inta badan iman m c h kan oo ka kooban saddex qol laba bukaanka la dhigo iyo qol xafiis ah marka haddii aan kaaga warramo abeeshada laga weydiisay horta abeeshada dhibaato badan bay nagu haysaa iminka oo kale bishan aynu ku jiro lixaad oo kale waa bilaha kulaylka oo ay nagu soo baxdo nagu fara badan tahay oo kale oo ay nagu soo badato sidii qabuubaha nagaga soo badato ay kulaylo noqoto ay gudadka ay ku jirto oo kale nagaga soo baxdo halkan aanu joogno wax dawaa looma helo markaa dawooyin baanu markaanu helno iskaga xigxidhnaayeen saleebooyinka iyo antabooyaska aan ugu darin xilajabinada waxbaan iskaga xirxidnaayo ku midnaa qofka ku hedhnaa dawayaan isaga ku hedhnaa laakiin marka saacadda iminka ma hayo oo wax dawooyin yamana waa naga go-an tahay dawooyin bacashana lama qaad qaado baa layiyo ma qaad qaa lama qaad qaado dadka sintaa wada gaada markay qaniinto laakiin dadka way cuntaa oo inta aan la keenin baa farabadan xalaala lana keenin meeshii ay ku cuntay jiifeen waa looga salimudeedkii ku cuntay lahoos dhigay sahre kaariye maxamed waa hooyada dhashay gabadh siddeed iyo tobankii juun la keenay m c h kan magaceeduna waa najax cabdilaahi gabadhayda waxay ku cuntay bannaanka tuulada xilli ay xaaba doonaysay labiyo tobankii duhurnimo saacaddu markay ahayd lugta ayayna ka qanintay najax markii ay qanintay inta aanay suntu wada gaadhin ayay soo gaadhay gurigooda biyo isiiya ayay tidhi xoogaa kadibna kooma ayay inantaasi gashay inantu dee waa ilaa sagaal iyo toban jiri meelaha dee inantaasi iminka hadeerto waa dee ilaahay wuxuu ka qaybsaba hadeerto aad bay culus tahay koomay ku jirtaa habeen hore marka waxa weeya baasina dhibaatadoodii aad iyo aad bay noogu fara badan tahay dadka aad iyo aad bay meesha ugu cuntay dadku badi meesha wuu ku dhintaa dawala-aani way naga haysaa baabuur xumo way naga haysaa baabuurta waxay noo soo joogtaa ama berbera ama burco xanaano malihin dawa ma taala hitibos yar baa meesha oo hitibooska yarna iminka laba bilood dawo lama keeninba maxaan dhahdaa hadeer ayaa dhawood halkan islaan baa ku dhimatay halkan mid kale halkan waxaan kugu yidhi baashu meesha aad bay ugu badan tahay wax dawaha iyo wax taakula ah iyo wax xayta midna meesha kuma haysana anu wallahi aad baan ugu tacabsanay dee markaa meeshaa baan ugu dhibaataysanahay dhakhtarra ma haysano gaadiid markiiba cararo oo qofka meel kuu geeya ma haysano meesha bacaa sagaal kilomitr meelkii ma foga sagaashan kilomitr weeyaan laakiin dee gaadiidkii markiiba ku gaadsiin lahaa ma jiro gaari labatan geerlamoyada gaari kale meesha ma maro ilaa hadda laba saacadood hal maxay tahay bar meela iyo toban daqiiqo meela intaasaan wax aan sano waa miirsano ma dhaqdhaqaaq aan ku aragna dee marka dhibaatadaasa dee ilaahay baa qaadi karaa dr faysal faarax axmed oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala isbitaalka berbera ayaa raadiyo ergo u sheegay in aanay haynin wax ay kula tacaalaan dadka ay abeesadu cunto oo labadii toddobaad ee hadda u dambeeyey ay soo gaadheen afar qof oo ay soo qanintay abeesadu waxaanu dhakhtarku ii sheegay in aanay dawadaasi oolin somalilan laakiin ay kula tacaalaan dawooyin kale oo antibiyootig ah waxaas ma jirto dawo toosa oo formula oo iminka lagu daweeyaa kaalmaantii waxa la yidhahdaa la siiyaa ma garas sidaa ayagu halkaa faleegooyinka ayay ugu xidhayaan oo wixii dee antibiyootiga loo raacinaya waxaa mooyaane laakiin abeesada iyo waxyaabahan xilliga xagaaga soo baxaya ee qaninaya tusaalehaan abeesada waa saddex nooc ayuu saddex nooc bay waxu dilaysaa saddexdaa nooc dawooyinkoodu waa isku mid oo antifenan weeyaan antifenan baa la yidhahdaa dalkeenna ma yaalaan isbitaalka weyne hargeysaanay oolin tallaagada lagu ridaa waa sida antiregiska oo kale iyo tallaalada dhaqaniyada oo kale iyo weyaan ma garan berberana ma taalo hargeysa weyne ma taalo gudaheeda antifenantu ma taalo antifenantu waxa weeyaan markaa qof inta badan traditional wasaad sheegto qofkii waxay yidhahdo haddaad qaadqaado wadnahay ku dhufanaysaa oo baroonidaa jirta waa sidan jaleecada ay leeyihiin biyaha lama siiyo waxa lagula tacaalaa waa kaalmaantigaasun iyo qofkaas oo complicationiskeeda wixii kale ay calaamada keento un baa laga daweeyaa ma garata laakiin antifenamku dee markaa haddaan qofka meeshii immediate lagu siinin oo markaa la siinin dee inta la soo sidayo dhiiggay raacaysaa markaa waxa weeyaan daweyn antibiyootiga iyo isis sababtoo abeensadu dhibaatada kale leeda waxa weeyaan meesha saddex nooc bay wax ku dishaan kuu sharaxa horte mid waxaa la yidhaahdaa nirotoxic baa la yidhahda mid cytotoxic tusaale ahaan abeensadan xeebaheena ku badan ama xagala joogta ama xeebahan ku dareeran hematoxigo mida dhiiggay sumaynaysaa kadibna dhiiggii baa xinjirowgii baa ka bahaya qofka meel kastoo laga mudo ama daloosho dhiig dhiig baa ka imani dhiig bax buu dhintaa qofkaas waa nooc ka mida marka ayaga haddaad friij ku muddo dhiig baa soo boodaya sanka afka meel walba dhiig buu ka keenaya cabdilaahi cumar axmed waxa uu jaamacadda burco ka dhigaa cilmiga deegaanka waxaana uu ka soo jeegaa deegaankaasi xagal waxaana uu ii sheegay in xilliga kuraylaha uu deegaankaasi uu gaadho shan iyo afartan digrii in ka badan abeesaduna ay inta badan ciidda hoosteeda ku jirto maalintii qaarna ay dhulka jiifaan oo ay ciidda u eg tahay markaase habeenkii la gaadho ayay kuraylka faraha badan ee dhulka maalintii uu qaadanayay uu soo tufaa oo ay u soo baxdaa debadda iyadoo soconaysa waddooyinka waxyaabaha ugu badan ee keenay waxaa kookaa kulaylka faraha badan leh xilliga qoraxdu dhinaca waqooyiya dunida marayso oo ah badana bisha juun koob iyo labatankeeda ka bilaabata ilaa iyo bisha sebtembar waxa weeyaan kulayl aad iyo saa'id waa marka waa waktigay ugu badan tahay ee ay dhulka ka soo baxdo abeesado haa way ka badan tahay deegaanada kale waxay kaga badan tahay gubinka sababtuna waxa weeye ciiddeeda nooca ciidda ee gubinka ayaa ah mid ku wanaagsan oo ku habboon inay ku noolaato abeesadu meelaha kayntu ku badan tahay ama qabogu ku badan yahay kuma noolaan karto laakiin dhulka kulul ciiddeeduna tahay nooca gubanka ayaa nooca abeesadu ay ku fiican tahay ku samaato oo ay ku badan haa cimilada xilli bay la leedahay oo xilli kasta wakhtigaa kulaylku uu ugu badan yahay dhulkan xilliga eeg marka ay tahay jiilaalka way yarta waxay ku jirta hadiya jir gudeedkeeda laakiin haddiiba ay noqoto xilliga xagaaga waa markay ugu badan tahay ee ka soo baxda dhulka markaa cimilada xidhiir bay leedahay baynu odhan kara maadaamay xagaaga tahay waktigay ugu badan tahay dhinaca waqooyi ee dunida qoraxdu dul taagan tahay ayaa ah xilligay ugu badan tahay marka waa cimilada wa xidhiir bay la leedahay xilliga qabow ma soo baxdo guddoomiyaha degmada xagal yuusuf axmed maxamed oo ii sheegay in ay dawada lagula tacaalo qaniyada ay ka codsadeen in lala soo gaadho wasaaradda caafimaadka ee somalilan aanayse weli wax jawaaba ka helin degaankan xagal waxaa saamaysay abaartii dheerayd ee soo martay geyiga soomaalida waana dhulka loo yaqaano guban ee xeeb u sii foorora waxaa helay roobabkii guga hadda waa lagu soo noqday iyada oo markii hore dadka reer gubanku ay tageen oogo iyo dhulka bannaanka ah gaar ahaan dhulka loo yaqaano saraar haddase lagu soo noqday waana barwaaqo sidiiqi yuusuf khalab raadio ergo magaalada burco